bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habe wacaanu wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan magaalada muqdisho mar kale habe wanaagsan waa habeenimo khamiis ah jimco ay soo gelayso toddobiyo labaatanka juun laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobada caawa ku dhegeysan doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah siyaasiyiin ee ku bahobay madal lagu magac daray badbaadinta galmudug oo maanta muqdisho uga dhawaaqay madashaasi ee war-saxaafadeedna soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya oo ka hadashay colaad beleed ka taagan gobolka mudug sidoo kale qodobadan caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka banaadir oo xal u keenay dhibaatooyinka ay sababaan daadadka ka dhashay roobabka mihigaanka ah ee ka daa magaalada caasimadda muqdisho waan idinla wadaagi doonaa duqan muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxauu kulan la qaatay mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada gobolada waqooyi ee soomaaliya maxaa looga hadlo kulankan qodobadaasi wixii nagu soo korray ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaje mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kalaa dayuuban acul baa loogu dawgalay
dhegeystayaal gore waxaan idiinsoo gudbin doonaa warar la xiriira colaad beleedka ka taagan gobolka mudug ee soomaaliya saeshe waxaa ku hormarinaya maanta magaalada muqdisho waxaa laga daafuray mashruuc loogu magac daray sidii lagaga hortegi lahaa daadadka mihigaanka ah ee roobabka ka daa caasimadda ay sababaan kuwaasi oo hadiyo gooraaleh jidadka muqdisho ee burburin xoog loo geysta sidoo kale dadka caasimadda ee muddooyinkii ugu dambeeyey saameyn ballaaran ku yeeshay mashruucaasi waxaa daafuray gudoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dadka caasimadda ay ku hayaan daadadka ka dhashay roobabka ka daa muqdisho
magaalada muqdisho xaafado aad is odhanayso war halkani ma yurubba haddii aad tagto daar isalaam iyo haddii aad tagto magaalada cidhifyadeed cabdiaye xaggaa iyo hodan diyaaraddu markay kula dul marto war ma nairobi baad dul maraysaa baad is odhanaysaa mise aad sababa dabaqyada dhaadheer ee dhismaya haddii magaaladani ay ku sheegnaan jirtay warloodho iyo dagaal oo ay astaan u ahayd qarankii dumay maanta kumannaan kun tobannaan kun oo dhallinyaro abaa imtixaanaadkii ku maray soo saas maaha haddii ay afar laamiyo saa u maro lahayd iyo dhowr iyo afartaa laami gooya halkaa iyo maxaa la yidhaahdaa jidka warshadaha soddonka wadnaha miya afisoni soo inahaasi saas ma ahayno iyo afar xabo gooye maanta gudoomiye madaalo keliya marka laysugu celceliyay nambarkiisa lixdan kilomitr maraya horta sida aynu u ildarannahay uma alaliin gobolka banaadir maamulkiisu wuxuu ku shaqeeyaa duruuf adag waayo magaalada muqdisho wixii qaranka ku dhaca culayska ugu badan baa iyadana ku dhaca haddii dalka lagu dagaalamo dagaalkii ugu cuslaabaa ka dhacayey haddii laga qaxo qaxii ugu weynaabaa ka dhacayey haddii loolanka iyo hirdanka siyaasadda soomaaliyeed lagu loolamayay de halkana madax mataqaanaa fadhiisankii madaxda ahayd oo lagu loolamayay haddii fikrado khaldan iyo afkaaro iyo faragelin ay inagu imanaysana disproportional weight ayaa ku dhacaya magaalada waa magaalo markaa dadku ay develop gareeyeen resilience ay iskaga ilaaliyaan halisa laakiin resilienskii ay develop gareeyeen mid wuxuu noqday abaci mushtariguna uu isku tashado baxda waxbarashaduna isku tashato ee bagaashalayduna isku tashato culammadu isku ta- cid waliba ay isku tashato hadda laakiin waxaynu maraynaa heelt- heer- heer taladii laysu geegeeyey oo baaca mushtariga soomaaliyeed iyo gobolka banaadir intay iskaashadaan bay intaasoo waddo wada dhisan soo saas maaha weli faanole fare kama qodna waxaan rabaa bal in yar inta aan ka fahmay magaaladan taariikhda ay soo martay xagga biyomarinadeeda markaan culimmada waraystay siyaasiyiintu shaqadoodu waxa weeye intay dadka inta wax garanaysa dhegaystaan inay mikrofoonka la soo fuulaan oo dadka inta kale u sheegaan ma aha muhiim in uu siyaasigu wax walba aqoon u leeyahay laakiin waa in dadka aqoonta u leh ee ehelka u ah sida mataqaanaaye maxamed nuur caddo oo kale oo arrintan muddo ka soo shaqaynaya heer gobol iyo heer mataqaanaa wasaaradeedba inaynu fahanno war webigan madaale la sheegaya xagu ka yimi idhinku madaaloo biyihii maaraynayuunbaad la kowsateene magaaladan bilowgii hore itaaliyaanku markuu joogi jiray saddex degmo keliya biyomarin biyomarin lahaa waa xamarweyne shingaani iyo cabdicasiis markii dowladnimadii ay kobacday ee gobolladii iyo koofo- goofafkii laga wada yimi ee reer kooraad oo dhammi yimaadeen magaaladii waa weynaatay markay weynaatay nidaam cusub baa la bilaabay oo waraha aad garanaysaan ee magaalada ku dhex yaalla ee siigaale ka mid tahay ee howlwadaag ka mid tahay ee wardhigle ka mid tahay ee saa u teedsan ee boondheere ka mid tahay ayaa la sameeyeyoo biyaha inna bacaadkaa nuugi jiray intii soo baxsatana meelahaasaa lagu keydin jiray oo si yar baa loo maarayn jiray waa degmooyinka inahaasa siddeetamayadii dambe markay magaaladii kortay ee xaggaa iyo hodan ilaa iyo ex control ilaa iyo wasaaradda gaashaandhigga dhismayaal cusub oo casriya oo ay ka mid yihiin hosbitaallo waaweyn iyo wasaarado waaweyn iyo xarumo dowladooda waaweyn iyo meelo ay safaarado iyo hay-adaha caalamiga degaan laga sameeyey waxaa la sameeyey biyomareenno iyo siwej isku lamaan ayaa la sameeyey oo intay halkaas soo maraan oo biyahan iyo waxaan isku darsamaan ay tegi jireen meel jasiiro ka sokaysa oo biyaha halkaa lagu sifayn jiray oo wixii wasakha laga reebi jiray inta kalena badda lagu lagu- lagu sii dayn jiray wixii halkaa ka soo baxana ee sifayntaana bacriminta loo sii gudbin jiray soddon sanno markaynu dalkii iska burburinay arrimaha gacanba looma qaadin dhulkiina waynu wada dhisnay caawa xamar bogcad bannaan oo bacaad uu- uu- bacaad leh sida loo arka wayarta waxaasoo dabaqa iyo waxaasoo dara ku nool awood ay keli mataqaanaa gobolka banaadir uu arrintaa ku fulin karo lama arko waa sababta wasaaraddii howlaha guud halkan ay u joogto annaga oo xukuumadda halkii u sarraysay aanu joogno waa arrin la yska kaashan doono boqolaal milyan oo doolarka maraykanka ah haddii aana bilyanba kor u dhaafayn ayaa ku baxaysa in la helo hab sustainable ah oo kobaca iyo korarhka ku imanaya ilaan magaalooyinku cilmi baa lagu maamulaa waxaa la eegaa magaalada populationkeedu inteybuu koraya waxaa la eegaa dhismaheedu inteybuu koraya waxaa la eegaa infrastructureku sideebuu isugu xidhxidhan yahay intaasaa markaa bogcaddiiba intee qof baa ku nool baa la eegaya xamarta horta xamartii aynu naqaanay ee meeyarkoodu intuu uliska qaato iska dhex lugayn jiray hadda usha madaalo dambe maahee waa tii hore ragga- ragga militarigu ay ay haysan jireen oo roobku markuu do'o mataqaanaa saacad gudaheedba ay biyuhu liqi jireen ma aha waa magaalo la tartamaysa magaalooyinka adduunka waa magaalo saddex milyan iyo badh ay ku nool yihiin waa magaalo badeecadda iyo dekedda waxa ka soo dega iyo say dalka ugu xidhan tahay saamayn ku leh suuqweynaha afrika marka hal abuur cusub iyo fikir cusub bay u baahan tahay waxaanu bogaadinaynaa barnaamijkan iyo mareennada lagu lagu lagu lagu lagu jaangoynaya laakiin waxaanu iyana dalab u wadnaa hay-adaha arrintan ku lug leh in dib u eegis lagu sameeyo sidii laysu waafajin lahaa biyomareennada wasiirkai howlaha guud halkaasoo fadhiya iyo sewage systemka xaalad caafimaad oo adag bay dalka gelin kartaa cudurro faafa ayaa jira marka biyuhu iyo wasakhdu ay isdhex gasho arrintaasi waxaanu ka eegaynaa dhan caafimaad waxaanu ka eegaynaa dhan dhaqandhaqaale waxaanu ka eegaynaa dhan qarandhis iyo bulsho walaalayaal marka ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan shacabweynaha gobolka banaadirba waxaan la wadaagaynaa laba cisho adigu bil muddo laga joogo waxaan maalin dhan soo joognay magaalada jowhar waannu ka baxnay waxaanu tagnay meel la yidhaahdo sabuun boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar baa waxaa la gelinayaa in kanaalkaa la furo boqolaal milyan oo dollar waxaa la gelinayaa in in in muqdisho biyaheeda wax laga qabto dhismayaasha barnaamijkan oo magaca dowladda lagu fuliyo waa run deeqbixintu waxaa laga yaabaa inay dibad ka timaaddo laakiin deeqbixiyuhu wuxuu wax amaahiyaa ama wax siiyaa ama wax ku deeqaa waa qaran ee ma aha beel meel joogta iyo ummad mataqaanaa meel geel ku dhaqanaysa ama dad sharci darra een, een, een, ku nool haddii aad ka soo bilowdo magaalada garowga waxa laami laga dhisay ee barnaamijkan uu ka dhisay wasaaraddu ay gacanta ku hayso waad waad yaabaysaa dhuusa mareeb dhismaha ka socda horumarka ka socda waa waa waa wax la taaban karo la qarin karin meesha ilaa iyo mataqaanaa kismaayo baydhabo guulahaasu markay isgaargaadhaan baa ninkii baac mushtariga ahaana uu badeecadiisii si furud u gudbinayaa ardaygiina uu si furud iskuulka u imanayaa nolosha ummadduna ay u hagaagaysaa xukuumaddan waxyaabaha halbeegga u ah- u ah waxaa ka mid ah xilligii dadka la odhan jiray qabandi iyo ha loo qaybiyey saliid iyo waa la soo dhaafay wax soo saar wax soo saarna waxaa aasaas u ah dad caafimaad qaba meel caafimaad qabta ku ku nool infrastructurena leh kaabayaashii dhaqaalaha waxaan filayaa dadka soomaaliyeed inay ka dheragsan yihiin dadaalada wax ku oolka ee laga wada dhanka korontada ee dowladda soomaaliyeed iyo ay iska kaashanayaan baac mushtariga soomaaliyeed dhanka biyaha maalinba maalinta ka dambaysa duruufta biyaha ee dalku khaasatan magaaladani way soo hagaagaysaa dad baa tacab geliyey oo wakhti geliyey oo juhdi geliyey dowladdu marka haddii aanay intay ceelisha biyaha rakabato iyadu dadka biyaha u geeni karayn waa inay u mahad celiso dadka hawshaa qabanaya lana xaqiijiyo barayska dadka biyaha lagu siinaya inuu yahay mid macquula arrintan haddaan ku soo noqonno waa run waan ku raacsanahay eh, guddoomiyaha warkiisa in la dedejiyo projectkan in la dedejiyo oo wakhtigii loogu talagalay ay ay ku dhacdo kow in doorka dowladda federaalka ee ah wacyigelinta raadinta maalgashiga ee korjoogtaynta garabsiinta ee, mataqaanaa maamulka in aanu xoojinno maamulkuna uu dardargeliyo howlaha hay-adaha fulinaya xilligii soomaaliya wixeedu ay iska furnaan jireen waa la soo dhaafay dadkii soomaaliyeed waxay dalbanayaan waxqabad mar haddii nabadi timi oo oo maantaba ceeldheer iyo aadan yabaal iyo runirgood iskuulaad lagu dhiganayo laba sanno ka horna aadan yabaal ay ka furnayd xarun weyn oo khawaariijtu ay wax ka hoggaamiso adeeg baa lanaga sugaya adeegga ugu horreeya meesha muraayadda ah ee laga cabirayo dadka soomaaliyeedna waa magaalada muqdisho sugaan fara badan baa ka hadasha ama hadraawi gabagiisii ha noqoto uu lahaa xaruntii dalkaygay xamarayma nabadba ama heesta ay qaari jirtay ee, abu- maxay ahayd ee, hobolladii weyneyd ee hibanuura ay leedahay xamar waa ma dhaafaan waa muraayadii laynagu eegayey mudana guddoomiye howlwadeennada gobolka habeen iyo maalin iyagoo ama qashinka guraya ama waddooyinka ka shaqaynaya ama dadaalaya baanu aragnaa laakiin dadka online jooga maalinta biyuhu bataan bay arkaan sideedaba haddii dadku markay wax qabtaan aan la abaal marin oo la bogaadinna dee maalmaha xunub baynu ku soo ururana waa kii madaxweynuhu sheegaya dadka maalmaha qiyaamaha sheega qiyaamo iyo wax khariban unbaa laga soo warramayaa xamar sidii ay ahaan jirtay sannad ka hor maaha laba ka horsay ahaan jirtay maaha toban ka horsay ahaan jirtay maaha dadaalkaasi waa dadaal bulshada soomaaliyeed iyo dowladnimo ku yimi macid baa waxay dhisan jirtay meeshan markii ay bahalagalankahay way iskaashanayaan dadaallada amnigu kuwa siyaasaddu meel bilaa dastuura oo bilaa sharci ah cidna maalgashan mayso laakiin marka sharciyad la helo oo dastuur la helo oo dad sharci ku noola la helo waa lagu soo dhiiranaya dadka soomaaliyeed kama dadaal yara kama aqoon yara kama dadnimo xuma dadka kale ee waaye adag baa soo maray waayihiina waynu ka soo baxaynaa guddoomiye waanu kula shaqayn doonnaa wasiirka oo nin aad u firfircoona ayaa hawshaa gacanta ku haya waxaan rabaa inaad si dhow wada shaqaysaan
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega idahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluug aan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaa guli wareega wararka ayaa dhegeysanaysaa markan haddii aan fiirno dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa amartay in deg deg loo joojiyo colaad beeleed faraha looga gubtay oo ka taagan gobolka mudug wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo arrintaasi ka hadlay ayaa baaq nabadeed ka soo saaray isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la joojiyo colaadaasi si shuruud la-aan ah Eh, isaga oo markaasi eh, faray dhinacyada ay quseysay inay ka shaqeeyaan joojinta colaadaas
tanahay dagaalka aan qiimaha lahayn ee naf iyo maalba galaafanaya ee ku dhex maraya beelaha walaalaha deegaanada jiicboor saaxqurun iyo meegaag oo ka tirsan gobolka mudug waxaan sidoo kale ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay iyo kuwa kuwa waxyeeloobay oo aan ilaahay uga baryeyno in ilaahay u boogadhayo intii dhimatana u naxariisto waxaan ugu baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo lana xakameeyo caadifadda iyo kicinta bulshada oo xaqiiqdii dab ku sii shidaya colaadda waana in gacanta laga qabto cid walba oo horin wada waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah sida odayaasha dhaqanka culimo awdiinka bulshada inteeda kale in ay nabadda u istaagaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii colaadda loo joojin lahaa waxaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug u baaqayaa in ay kaalintooda ka qaataan ayna u istaagaan xal uhelidda colaadda iyada oo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay xakamaynta iyo xal uhelidda dhibaatadaas waxaan cambaaraynayaa cid kasta oo si khaldan ugu lug leh qurinta colaadda oo ay ugu horeeyaan khawaariijta iyo dadka sabaha necab dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay caddaynaysaa in lala xisaabtami doono sharcigana la hor keeni doono cid kasta oo ku lug yeelata hurinta colaadaha sokeeye guud ahaan dalka waxaan la socon doonaa calaamadinna doonaa qaswadayaasha ugu dambayntii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay diyaar u tahay inay ka ka gacan ka geysato wax allaale wixii kaga aadan sidii xal waare loogu heli lahaa colaadda ka socota ee gobolkaas ee insha allah khayr iyo guul baan ummadda u rajaynayaa iyo in laga waatoobo wixii dhib oo ay kusoo ku soo jiri jireen oo ay waaye arag u yihiin dhibaatooyinkii ay soo mareen oo muddo hadda afartan sanaa xabad iyo col iyo dil ahayd oo aan waxba laga faa'iidin runtii waayo aragnimo aynoo tahay waxa aynu ku weynay iyo waxa aynu mudannay iyo heerka aynu joogno sidaa darteed maanta uma aynu baahnin qof walbana waa ka dheregsan yahay duruufta iyo dhibaatada ay leedahay dagaallo kusii socdaa maxaa laga faa'iidaya dhulku waa idin wada deeqaa iska daaya wax muxuu ahaa aan inoo tarayn faa'iido nolol inoola ahayn ha la iska daayo waxaasu waa waxaynu ka soo gudubnay oo runtii aan waxba inoo lahayn wiilka dhimanaya oo xabadda isku dhigaya hadduu dhinto dhul maxaa ka galay maxaa la isku dilaya wax qalloocan baa la isku dilaya cid sheegi kadha hadda laba- labadiina dhinac iyo dhinacyada ma jidho waxa la isku dilaya waxaan idiin rajaynayaa caqliga iyo cibaadada oo aad dib ugu noqotaanin aad iyo aad baa umahadsantihin
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadse mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn Sabab.
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afar gees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lix hal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaan idalenahay saaxiibayaal wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waa nagala socotaa kulan maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa ee, waxa ay ugu dhawaaqeen madal ay ugu magac dareen badbaadada galmudug ee, kulankan waxaa goobjoog ee, ka ahaa ee, wasiiro iyo siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay ee, galmudug iyo dowladda federaalka waxaana dhammaantood ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay inay qabsanto doorashada maamulka galmudug oo ay sheegeen in markaasi ee, waqti loo baahan yahay isla markaasina waqti ugu habboon ee ay qabsoomi lahayd ay tahay maadaama ee, madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor mudda ee, xiliyeyntiisu ay ku ekeyd february labo ee, sanadkan waxaana ee, ugu horeyn ee, ka hadlay xubnihii ka qaybgalay kulanka kadibna ee, war-saxaafadeed ayay soo saareen eh, madasha badbaadada galmudug eh, halkan maantay eh, golaha badbaadada eh, na doorashooyinka galmudug oo halkan maanta fadhiya golo kalaa jiri jiray oo magacaas leh marka iga raalli ahaada golaha waxaa la yidhaha golaha badbaadada doorashooyinka galmudug oo halkan maanta fadhiya ayaan aada u salaamaya waxaan kaloo rabaa inaan salaamo eh, miidiyaha halkan ka soo qeyb galay En, goluhu na inkastoo statementigiisii uu akhriyey haddana waxaan rabaa inaan statementigaas bal wixii ku habboon oo nagu qasbay inay golahani abuurmaan wixii nagu qasbay inaan muxuu ahaa yar waxyaabaha muhiimka ah ay laydgareeyo golahan maanta halka isugu yimid wuxuu doonayaa oo muhiimad gaara siinayaa inuu indhaha caalamka indhaha dowladda dhexe ee soomaaliya indhaha waxgaradka reer galmudug inuu ku soo jeediyo dhibaatada weyn ee haysata reer galmudug maantay taasoo ay tahay in shabaabku ama khawaarijtu ay ilmaha yagii askaraynayaan si ba-an u askaraynayaan la shabaabaynayo wax nagu harayna aysan jirin intii dadka noo hartana intoodii kalena lagu mashquuliyey dagaallo qabiil ama qabiilaysan oo aan isleenahay barkood waa siyaasadaysan yahay khawaariijtu aada iyo aada ayay dadkeennii u dhibaataynayaan waxayna ahayd in xoog badan la geliyo in khawaarijta laga xoreeyo degaanadaas oo aysan muddo dheer kaaysan jooginin al-shabaab ama aysan xoog ku lahayn hadda ay ku soo xoogeysteen sababtuna ay tahay doorashooyinkii oo daahay maamulka meesha galmudug ugu sarreeya oo aan ahayn maamul danaynaya dhiigga daadanaya iyo inuu shacabka kala badbaadiyo iyo gaar ahaan weliba inuu khawaarijtaas meesha ka saaro aan danayneyn beesha caalamka iyo dowladda dhexe waxaan leenahay mas-uuliyad ayaa idinka saaran dadka dhibaataysan ee reer galmudug ee aan doorashana haysan wax mashaariica ama kaabayaashii dhaqaalaha ah oo shaqaynayaahuna aysan maanta jirinin in nala ku gacan siiyo in doorashada la qabto dowladda dhexe ay nagu gacan siiso il gaara ku fiiriso doorashooyinka iyo dhibaatooyinka daahay ee galmudug xilligan ka jira maxaa dhici kara haddii dowladda dhexe aysan maaragtay il gaara ku fiirin muxuu ahaa maamuladaas wakhtigu ka dhacay gaar ahaan kan galmudug waxaa dhici kara inay aada u sii ballaarato in shabaabku ou cidlaysto dhulkaas oo aan hadda maamul ka jirin halkaasuna ay noqoto halka dowlad kastoo soomaaliya la dhiso laga dumiyo marka annagoo hadda dhibaatadaas farta ku fiiqayna ana golahan ayaa u dhashay inuu arrimahaas farta ku fiiqo kala shaqeeyo dowladda dhexe kala shaqeeyo dowladda galmudug haddii ay doonayso inay aragto inaysan awood lahayn dadka reer galmudugna u fasaxdo inay doorashadooda qabsadaan oo ay ka hor leexdaan waxaan isleenahay arrimahaas inaan xoog badan gelino waana hubnaa in dowladda dhexe ay gacan naga siin doonto haddii ilaahay idmo aada iyo aadaan muxuu aan aan aan aan idinkugu tac aan idinkugu mahad celinaynaa aada iyo aad aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، دمان كسوق بكلياشة أي وهريان صحافة iyo xubnaha golaha badbaadinta doorashada galmudug Eh, marka hore waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu maanta ay taariikhdu tahay labaatan iyo toddobada bisha lixaad labada kun labaatan iyo afar Eh, shir ay isugu yimaadeen eh, dhammaan siyaasiyiinta xubno ka tirsan siyaasiyiinta reer galmudug iyo cuqaasha iyo waxgaradka ayaa oo muddooyinkan dambe socday ayagoo shirarkaasu oo runtii u daarnaa Eh, ujeedka iyo hadafka guudna uu ahaa eh, runtii xaaladda hubanti la-aan ee galmudug ka taagan muddooyinkii dambe sida amni darrada iyo in mudaxileydkii sharciga ahaa ee dastuurka galmudug uu siinayey uu ka dhammaaday haddana wixii ka dambeeya uu ku jooga sharci darro ayay ujeedkaas kadib ayay waxay isugu yimaadeen shirarkaas eh, hadafka guud ee laga leeyahay golahan maantaan ku dhawaaqayno oo ah golaha badbaadinta doorashada galmudug waa in galmudug ay ka dhacdaa ama ka qabsoontaa doorasho natiijadeeda laysla ogol yahay goluhuna wuxuu u taagan yahay sidii mar walba galmudug uga dhici lahayd doorasho daafuran oo xor iyo xalaalah Eh, waxaan la soconnaa eh, golahu runtii eh, muddooyinkii dambe ayuu intaa ku holanaa sidaa daraaddeed marka maantay waxaan ku dhawaaqnay in golaha badbaadinta doorashada galmudug ay keliya u taagan tahay sidii galmudug horumarsan amni ahaan isku filan dhaqaale ahaan isku filan ee hoggaanka hadda joogana meesha looga wareejin lahaa oo runtii eh, iyadoo maaragta qorana lagu wareejinayn doorasho yacni loo dhan yahay oo reer galmudug ay u dhan yihiin ay muxuu ahaye uga qabsoomi lahayd deegaanada galmudug Eh, waa la soconnaa eh, colaadda ka jirta deegaanada galmudug Eh, golahu wuxuu marka asagoo intaas runtii ka xun ayuu arrintan iyo in uu samaysmo golahan ayaa maaragtay ka dambaysay Eh, galmudug waa ka wada dharagsannahay maantay magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto Eh, haddaan u soo hadal qaato tusaalooyin eh, magaalada xeraale iyo caabudaaq iskuma gudbi karaan magaalada dhuusamareeb iyo ceelgaras runtii dagaallo ayaa ka socda Eh, xanan buure afar sano iyo bar ayaa colaad ka taagan tahay asagoo hoggaanka joogana uusan marna wakhti ku bixin Eh, waxaa colaad ka taagan tahay oo hadda haatan in la hadlaya xabadi ka socotaa eh, waqooyiga maaragta galbeedka ee mudug oo runtii beelo walaalaha horeey galmudug darislaah ee xabadu saddex maalmood ka socotaa asagoo wax baaqa iyo wax maaragtay danqasho ah uusan hoggaanka maamulka hadda jooga uusan ka muujin golahu intaas ayuu maaragtaa asagoo ka duulaya ayuu u samaysmay eh, sidii galmudug looga hirgelin lahaa ee doorashada galmudug loo qaban lahaa ee ummaddana dib heshiisiin loo dhex dhigi lahaa keliya maantay waxa lagu badbaadin karaa galmudug waa inay doorasho ka qabsoontaa waxaan dalbanaynaa in galmudug ay doorasho ka dhacdo waxaan dalbanaynaa in galmudug muxuu ahaaye lagu joojin karaa dhiigga socdaa ay tahay keliya doorasho inay galmudug ka qabsoonto waxaan ugu baaqaynaa marka cid kaste oo siyaasiyiinta reer galmudug ee halkaas laxawjeclada ka hayso oo halkaasi runtii u danqanayso inay u soo istaagto sidii ay noola samata bixin lahayd ee muxuu aha annagoo ku soo dhowaynayna oo ku soo simayna intii aan hore usoo qabannay inta dhimanna ay runtii aan jecelnahay inay nagala qayb qaataan الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام لله والصلاة على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم waxaan maanta isugu nimid furitaan gole badbaadada golaha badbaadada doorashooyinka galmudug iyo war-saxaafidaadka ka dambeeyey Eh, marka hore ilaahay baa ku mahadsan Eh, hadda dadkii igu horreeyeyna kolley wixii hadal oo la dhihi lahaa ayagaa yidhi waxaan rabaa kaliya inaan ka xuso dhibaatooyinka dadkeenna haysto oo galmudug ku haysta khaasatan meelo ka mida inaan macnaha aan focuska saaro Eh, waxaan ognahay galmudug qaybo badan oo ka mid in maanta dagaal ka socdaan sida koonfurta waqooyiga iyo koonfur koonfur bari ee galmudug oo maalmahan dambe ay didiilo ka muuqato iftiin yar uu ka soo muuqdo oo aan isleenahay waa waxay ku dirsan lahaayeen dadkoodana ay kula midoobi lahaayeen waxaan leenahay marka hore dagaalada socda ee, walaalayaal wiil wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaaladu waxgaradka iyo culimmaduna waxay noqonayaan qolada hadha u eedoobaysa haddaysan u istaagin hadda maamul loogu loogu loogu sima hadda oo loogu hiliya meesha ma joogo Ee, galmudug waxay u baahan tahay ee, isxilqaan bay u baahan tahay sida maanta ba golahan uu ku dhismay waxaan kaloo rabaa inaan macnaha wax ka idhaahdo koonfur bari waa meeshii ugu dambeyday oo macnaha hesha iftiin iyo ididiilo nololeed oo intaasoo shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay ay dul fadhiyeen khawaarijtu maanta markii ay heshana waxay la kowsatay maamulkii galmudug ee qoorqoor u dhisay inay noqotay maamul ayaga iska hor keena kasbayna dhibaatooyinka aad ogeedeen oo caws weyna ka dhacay inay dhacaan iska hor imaadka maamulka uu sameeyey darteed ayay ahayd inay macnaha uu dhibkaas ka dhaco waxaan leenahay dadka reer galmudug iyaysan ku kaxdoomin iftiinka yarka ay haystaan dadna abaal bay uga fadhiyaanoo gobollo aan ahayn mudug galmudug ahayn ayaa garab ka siiyey sida gobolka shabeellada dhexe iyo dowladda federaalka ah waana ku mahadsan yihiin abaalkoodana ma iloobi doonaan reer galmudug laakiin waxaan leenahay waxyaabaha yararkaa oo aan dareemayno ee hadda soo noqnoqonaya ee qoorgoor rabo inuu haraati dambe dadka haddana kusii maaragtay haraadi ay ku noqdaan u allifay in laga waantoobo oo arrinkaas dadku aysan fiirin waxa qoorqoor kusoo hortuuray waayo qoorqoor isagoonba tegin maamulka iyo dadka joogana siday u nool yihiin aan ogeyn ayuu wuxuu soo magacaabay maamul dad yaroo isagu ay ay wax isla fahmaan ay ula tageen taasina waxay keentay dadka galmudug barigiisa degan inay ku noqotay utin u taagan oo ay ka bixi laayihiin warkayga waxaan kusoo gaabinayaa golahan wuxuu u taagan yahay sidii badbaado loogu samayn lahay galmudug iyadoo la raacayo dastuurkeeda lana rabo in la dhiso ama la qabto doorasho waxaan leenahay waxaan intaan ku gaarnay oon uga sabraynay waxay ahayd waa ognaha qoorqoor labadii bishii labaaday ka dhammaatay wakhtigu ilaa nofembar waxaa loo gaarsiiyey waxay ahayd baaqii golihii wadatashiga qaran ee ahaa in guddi deegaan dhismo guddi deegaan laga sameeyo gobollada haddana waxaa noo muuqata inaan guddi deegaan iyo dhismo kii hore ka duwan inaysan muuqan marka waxaan leenahay intii aan kaa sugi karnay waa kaa sugnay qoorqoor dadka inaad macnaha u qabato waxa aad xaq ay kugu leeyihiin adiguna aad inaad u tartanto aan diyaar u noqonno ayaan rajaynaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maaday isla markaasna afar sano ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo golo fulin iyo guddoon baarlamaan ahna golaha fulinta asiga ka bilaabanayday asigay ku dhammaanayday golihii fulintuna golihii sharci dejintuna asigay ahayd intaas waxaa ku fiirsanayay shibkaaga yiilay bulshada galmudug oo fiirinayda waktigii lagu siiyey intaasay kuugu dulqaateen waxaan leeyahay madaxweynihii hore ee galmudug wakhtigiisu dhammaaday ixtiraam si sharafi ku jirto maadaama aada muddo dheer aada isku haysatay ee ilaa tusad maamulkii galmudug oon cidi kula maamulayn maantay ha uga tegin mahadho faraha kala bah iska wareeji ciddi guddigii doorashada ee galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan cidday qusaydaa ha qabato adigana si sharafi ku jirto haddii ilaahay wax kaaga calfay kolba ummad waxuma qabane wixii ilaahay adiga kaaga calfo waad ka hesha imaashahaadii horena kuma adan imaan inaad ummaddaa wax u qabato saaad ku timiday adna waad og tahay iyaguna way og yihiin ilaahayna waa ogyahay haddee laba kun iyo labaatan inaad shaqa u shaqayda ragaad u timida adna aad ka shaqaysato lagugula coloobi maa wakhtigaadii waad soo dhammaysatay waxaan leeyahay madaxweyne qoorqoor wakhtigaadii waa dhammaaday inta maanta dhibaatada galmudug haysata ha uga darin ha uga darin ha uga darin intaa u nax intaasaan anugu leeyahay hadal kala dhihi maayo waa adigaa isku ahaa muddo dheer intaa aan soo sheegay iyo in kaleeto xataa dadka qaar hoos ay kuuga xamaayaan inaad agaasimayaasha waaxaha xataa adugu aad ka mid aheed xataa waa sheegayaan ayaga iyo ka allaho khayraanna idiin rajaynaa dhammaantiin saxaafadda sharafta leh ee halkan ka soo qayb gashay iyo guddigii iyo raggii shaqadan wakhtiga dheer geliyey hadday dhaqan ahayd hadday siyaasiyiineed hadday culamaa udiineed hadday ganacsato ahayd waxaan leey waad mahadsantiin mar kale waa mahadsantiin waa bilahi towfiiq
dadka yaryaanan aqoonin moogiye dadka waaweyn aada ii yaqaan laakiin dhallinyaraa timida hadda oo cusub oo yaryaroo aadaan ugu faraxsanahay iyadana bismi illaahi raxmaan raxiim wixii muhiimadda ahay waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka waxaan hadda un u soo istaagnay waxaa weeye inaan uun ayidno in loo baahan yahay in muxuu ahay lagu socdo sharciga iyo dastuurka u yaalla ummad kasta haddii aan sharciga iyo dastuurka lagu shaqon socon arrintu waxay noqonaysaa qaf kastaba waxay doonto inay samayso dadka waxaa isku wadi kara sharciga ay dhigtaan inay ku socdaan haddii lagu socon waayo dhib baa imaanayo waxaan leeyahay horta sharciga marka ugu horeyda ha lagu socdo ha la dhowro waqtiyada doorashada doorashaduna waa inay u dhacdaa si muxuu ahay waafaqsan dastuurka galmudug markaan u soo noqdo gooni ahaan waktigii waa ka dhacay haddana uma jeedno wax qabaqaabo ah oo socda in doorasho la qabto waxaana kaloo u jeedin horumar ka socda galmudug horumarkii ay u baahneed dowladu in muxuu ahay ay dadkeeda u qabato servisyadii iyo wixii muxuu ahay kaabayaasha ahay oo dowladnimo oo horumar samaynaya uma jeedno waxaa ka sii daran haddana waxaa ka socda muxuu ahay dagaallo dad badan ku dhimanaya maalin kasta uma jeedno dowlad goboleedkii oo dadaal muuqda ku jirta oo dadkii kala badbaadinayso waxa weeye arrintaas waa dhibaato haddii muxuu ahay dowlad goboleedku uu si fiican u shaqayn lahaa oo horumar muuqda samayn lahaa oo dadaalka badbaadada dadkiisu u taagan yahay aan u jeedi lahayn waxba waktiga aada uguma dheganayn laakiin hadda waxaan u aragnaa wax dadaal ah oo muuqdo oo ay samaynayaanna inayna jirin dadkii islaynayo laba laba qolo muxuu ahay qabiilba isdilayso cid ordaysa oo muxuu ahay waxqabadkeeda iyo dhiigdaalintaas joojinteeda u istaagan oo dowlad goboleedka ah galmudugna ma aragno waxaan leenahay marka kuwa ka dambeeya amay ka roonaan doonaan marka waxa weeye waxaan raadinaynaa kuwa garta dadkooda inay kala badbaadiyaan muxuu ahay kaabayaasha dhaqaale iyo servisyada muxuu ahay ay ummadu u baahan tahana u istaagan inay u qabtaan amay soo baxaan baan isleenahay marka waxaa weeye hadday hadday wax qaban waayeen waa inay isgartaan waa inay meesha baneeyaan bismillaah shirkii laiskugu yimid iyo ku dhawaaqistii golaha badbaadinta muxuu ah galmudug waxaa ka soo baxay war-saxaafadeedkan maanta oo ay taariikhdu tahay toddoba iyo labaatanka bisha lixaad labada kun labaatan iyo afar shir ay isugu yimaadeen xubnaha golaha badbaadinta doorashada galmudug waxay si mug leh uga doodeen dhibaatooyinka ka jira galmudug sida ba dhibaatooyinka ay khawaarijtu ku hayaan deegaanada galmudug ta dagaalbeeleedyada ka dhacaya deegaanada galmudug ja dib u dhaca doorashooyinka doorashada wakhtigeedii dhaaftay ee waajie ku timid waajib gudasho la-aanta hoggaanka dowlad goboleedka galmudug waxaa laga soo saaray warmurtiyeedkan golahu wuxuu ka walaacsan yahay in inay kuraasta iska fadhiyaan hay-ado wakhtigoodii dastuurigahaa ka dhammaaday sida kocad dastuurka dowlad goboleedka galmudug qodobkiisa lixaad soddon iyo labaad iyo afartan iyo sagaalaad oo intuba qeexayaan muddada xilhaynta hay-adaha dowlad goboleedka galmudug goluhu wuxuu mar walba u taagan yahay xaqiijinta sidii dowlad goboleedka galmudug uga hirgeli laheyd doorasho hufan daah furan natiijadeedana laisla ogol yahay golaha badbaadada golaha badbaadinta doorashada galmudug wuxuu ka digayaa dhibaatooyinka ka dhalan kara dib u dhaca doorashada iyo isku dhejinta xukunka waxaan shaki ku jirin in galmudug u nugushahay dhibaatooyin dhibaatooyin badanna ay u nugushahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay colaado is-aaminaad xumo ka dhex jirta beelaha dhibaatada khawaarijta iyo wixii la midaba sidaas daraaddeed aysan galmudug u baahnayn
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhowi tan iyo kulanti dambo nabadgelyo